haddii aan aadno jubbaland jubbaland khilaafkii kala dhexeeyey dowladda dhexe waxa uu saameeyey arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka arrintaasi waxaa isna warbixintan ku eegaya wariyaheenna kismaayo aadan maxamed salaad
tan iyo markii la aasaasay maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam horaantii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa waxaa markaasi ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe iyadoona la ogsoon yahay khilaafaadkii siyaasadeed ee hareeyey maamulka jubbaland iyo dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud inkastoo markii dambe la xaliyey dagaalo dhiig badan ku daatayna ay ka dhaceen magaalada kismaayo sidaasi si lamid a tan iyo markii la doortay dowladdii uu hogaaminayey madaxweynuhu wakhtigiisa uu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe dhowr jeeroo hore waxaa jubbaland ka dhacay khilaafaadyo siyaasadeed oo dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay isku hayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha iyadoona inta badan maamulka jubbaland laga hakiyey mashaariicdii horumarineed ee laga fulin lahaa afartii sano ee lasoo dhaafay deegaanada jubbaland dowladda soomaaliya ayaa muddo haatan laga jooga laba sano weerar ku qaaday gobolka gado oo hoos taga maamulka jubbaland iyadoona markii dambe ay la wareegto gobolkaasi waxaa sii kordhay khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe iyadoo sidoo kale inta badan la joojiya duulmaadyadii diyaaradaha laba sano ka hor inkastoo markii dambe la xaliyey haddaba khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maamulka jubbaland maxaa sabab u ahaa in khilaafkaasi uu taagnaado waxaan su-aashaasi hordhigay aadan cismaan qalooshe oo ah aqoon-yahan reer jubbalana islamar ahaantaana shahaadada mastarka ee nabadda dowlad wanaagga iyo horumarka ka diyaariyey jaamacadda nabadda ee qaramada midoobey waxaana uu sharaxaya waxa uu ka og yahay ogaantiisa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray khilaafkii u dhexeeyey maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya ee wakhtiga uu ka hedlaaday farmaajo sidiisaba markii madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo markii la doortay waddanka wuxuu ugu imaaday nidaam dowlad goboleedyo oo dhisan oo ku salaysan federaalisimka si guud wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedyadii dhisnaa khaasatan wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedka jubbaland uu la dagaalamay dagaalkii uu farmaajo la galay dowlad goboleedka jubbaland markii aan nidaamka dawliga sidiisaba aan ka hadlayno sistem ahaan wuxuu curyaamiyey dhaqaalihii wuxuu hor istaagay maxaan ku dhahaa mashaariicdii hormarineed wuxuu afka ciidda u daray nidaamkii daadejinta maamulka local governanski loo dhisi lahaa maxaan ku dhahaa qaybaha xorta ah ee dowlad goboleedka jubbaland wuxuu qodobkii ugu darnaa ee layaabka lahaa wuxuu ahaa farmaajo inuu xanibaad ku soo rogay shacabkii reer jubbaland taasoo sababtay hooyooyin fara badan siyaabo kala duwan in ay dhiigbax ugu dhintaan in ay gargaar caafimaad weeyaan dad fara badan oo ku waxyeeloobay dagaalada lagula jiro ururka argagixisada ee al-shabaab ay dhaawac ugu dhinteen macnaha magaalooyinka kala duwan ee jubbaland sidoo kale aadan cismaan qalooshe ayaa v o a u sheegay in shaqa abuurka uu aad u hooseeyey afartii sano ee lasoo dhaafay islamar ahaantaana khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland uu hoos u dhigay shaqa abuurka iyo mashaariicda kala duwan ee gobolka laga fulin lahaa sababo la xidhiira deganaansho siyaasadeed oo aanan waddanka ka jirin sistemkii nidaamka dawliga markuu curyaamay halkaas waxaa ka dhalatay shaqala'aan baahsan ee dhallinyarada soomaaliyeed ay kala kulmeen taasoo macnaha sababtay in macnaha dhallinyaradaas ay khatar u galaan in siyaabo fara badan maadaama dad enerjina ay abujinatigana ay waayeen in macnaha ay khatarro fara badan ay galaan marka wejiyada dagaalka noocaas farmaajo nidaamka jubbaland dowladda jubbaland wuxuu la dagaalamay security aan wuxuu abuse gareeyey barnaamijka soomaaliya waxaa ka jira barnaamij national security architecture macnaha qaab dhismeedka amniga ee dowlad goboleedyada loogu talagalay waxa ay leeyihiin territorial integritygooda iyo nidaamkooda dowladda federaalkana waxay leedahay shan awoodood oo qeexan wuxuu markan abuse gareeyey ciidamadii taasoo gobolka gado ay dhacday marar fara badan inuu ciidamo ku weeraray nidaamkii dawliga jiray inuu gacanta ka saaray in maxaan ku dhahaa mar xitaa ay dhacday ciidankii soomaaliyeed ee darfishkii jubbaland iyo kuwii qaranka inay xabad isku ridaan ay markii dambe geen waxyaabaha facshirkae ka dhacay ee macnaha adduunka inkastoo hadda dowladda farmaajo wakhtiga uu ka dhammaaday islamar ahaantaana la filayo in maalinta bereti ahi ay doorasho ka dhacda soomaaliya haddii uu soo laabto madaxweyne farmaajo maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan jubbaland iyo guud ahaan maamulka waxaa mar kale arrintaasi ka jawaabaya aadan cismaan qalooshe oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada ahi ee gobolka ku nool horta soomaalida xukuma hadda waraabo daale dirirkiisaa loo dowladda jubbaland horta waxaa madaxweyne ka axmed maxamed islaam xaaladda shacabka jubbaland aad bay u daaleen wixii dhece wax ka xun baan filanaynaa annaga hadduu farmaajo soo noqtana maalin madow baynoo waataan soo maha sida roonra baa og hase ahaato laakiin ninkii aabbahaa dilay adeerkaaga ma aha lix iyo tobankii kursi ee gobolka gado oo khilaafkii ugu adkaa ee siyaasadda soomaaliya si weyn u saameeyey ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu badan ee isku qabteen dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland inkastoo markii dambe guddoomiyaha baarlamanka cusub ee soomaaliya sheekh aadan madoobe uu xalliyey dhammaan khilaafaadyadaasi isagoona qaatay lix iyo tobankii kursi ee lagu doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaana taasi ay hoos u dhigtay khilaafka siyaasadeed iyo xiisadihii ka taagna arrimaha doorashooyinka hadda oo la filayo in maalinta berriya ee doorasho ka dhacdo soomaaliya islamar ahaantaana la doorto madaxweyne ayaa dadka soomaaliyeed waxa ay eegayaan waxa ka soo bixi doona doorashadaasi cidda guusha ay raaci doonto taa oo la filayo in isbeddel dhanka siyaasadda ahi uu ka bilowdo guud ahaan soomaaliya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo